goobaha doorashooyinka codbixinta waddanka kenya maanta oo lix iyo labaatanka oktoobar oo ah doorashadii ku-celiska ahayd ayaa ka bilaabatay meelo badan oo dalka ka mida iyadoo qaab nabadgelyaha inta badan goobahaasi ay doorashadu uga socoto madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta oo codkiisa ka dhiibanayay deegaanka isaga laga soo doorto ayaa dadka reer kenya u muujiyey rajo wanaagsan iyo dimuqraadiyad iyo inay markaasi xaqiijiyeen rabitaankooda My message is that Kenya is proving that our democracy is maturing. Not only maturing, it has matured.
madaxweyne uhuru waxa uu yidhi fariintaan diraya waxa weeye kenya in ay u bislaatay nidaamka dimuqraadiyadda iyo doorashada qaabka ay u galayeen waxay dhiibteen codkooda hase yeeshee waa go-aanka maxkamadda sare ee waddanka ayaa baabi'isay waan aqbalay fursad kale ayaa la siiyey dadka reer kenya oo mar kale ku doonanayaan liidarka ama hogaamiyaha ay doonayaan taasina waa tusaale wax ku oola oo qaaradda africa oo dhani ay ka faa'iidaysanayso waxaanan doonaynaa in aynu noqonno dal tusaale u noqda qaaradda inteeda kale markaa la eego bisaylka iyo markaasi hufnaanta dadka reer kenya ay muujinayaan nidaamka doorashooyinka ee waafaqsan dastuurka iyo hanaanka dawliga ah qaybo kala duwan oo ka mida meelaha codbixintu ay ka socoto oo saaka soo maray ayaa qaar ka mida dadka la kulmay waxaa ka mid ah yaxya ismaaciil oo ka mida ganacsatada sbeer baartiga ama qalabka gawaarida ee magaalada nairobi bal goorta uu soo kacay iyo sida uu codeeyey waxaan soo kacnay saakay labadii saac markay ahayd kaarkayga codaynta waxaan ka diiwaansagansanaa xaafadda slii new high school saakay waa soo kacnay si sharaf lahaan u codaynay codkayga hadda waa soo ritay waana ku qanacsanaya codkayga maasha allah nabadgelyadu maanta waa maasha allah wax dhiba kama jiro aad iyo aad buu ammaanka u sugan yahay maanta dadku si fiican bay iskugu soo baxeen waan codaynay waana ku qanacsanaa inaan codayno muddana waa sugaynay awalna hore waa u codaynay saakana mar kaleaan codaynay iyadoo weli ay socoto doorashada codbixinta qaybo kala duwan oo magaalada nairobi iyo weliba dalka kenya ka mida ayaa meelaha booqday waxaa ka mida deegaanka kilimani iyo nawaaxiga kibra oo iyaguna ka mida magaalada nairobi oo weliba ay aad ugu badan yihiin taageerayaasha nasa meelo ay rabshada ka dhaceen oo booliisku ay sunta ku kala cayriyeen iyo meelo ay weli codbixintu ka socoto ayaan soo maray kulow cali wuxuu ka mid yahay dadka soomaalida ee deegaankan ku nool waxa weydiiyey bal sida codayntu u socoto iyo hadduu arkayey wax markaasi iska horimaad ciidamada iyo booliiska dhex marayay horta doorashada sidaan la soconno oo aan aan soo wareega aan soo suubiyey maanta si fiican ayay ku socotaa qayb yar oo ka mid a magaalada nairobi xaafadda kibira ayaa meesha la yiraahdo karanja ayaa hore iska horimaad yar ayaa ka dhacay booliis iyo dadka taageersan xisbiga nasa ayaa isku hor imaaday markay xireen wadada saakay alasaydi markii la joogo lixdii iyo barka aroornimo taasna ciidamada ammaanka markaa imaadeen arrintii waa ay suubiyeen qashiinka iyo waxay gubayeen wadada waa laga qaaday marka ilaa haddee qof oo wax ku noqday oo ku dhintay ma laha doorashadana si fiican ay ku socotaa waxaan kalaan soo maray milimani iyo kilimani kulli way fiican tahay yacni haddaan isbarbar dhigno doorashadii hore tan yani ani waxaan u arkaa inay tan aadtaa ku ammaan badan tahay wax dhiboo hadda meesha ka dhacay inaasaan jirin goobjoogayaasha ururka midowda africa oo hogaaminayo madaxweynihii hore waddanka south africa tabrin beke ayaa goobo kala duwan oo magaalada nairobi uu maray ka muujiyey rajo wanaagsan inkastoo uu sheegay raila odinga oo hogaamiyaha mucaaradku inuu qaadacay beki waxa uu sheegay inay soo mareen goobo nairobi ka mida rajo wanaagsanna ay ka muujinayaan qaabka doorashadu ay u dhacayso isagoo sheegay haba yaraatee inaanay jirin musharax ay si gaara iyagu u danaynayaan balse ay doonayaan doorasho habsane ah oo nabadgelyo ah waddanka kenya inay ka dhacdo taasi oo tusaale u noqonaysa qaaradda qaybaheeda kale yaasiin xusawardheere v o a nairobi